wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada koonfur galbeed soomaaliya diini cabdinuur maxamed iyo tababaran hirihaano ku mid e shaqaalo wasaaradda oo muddo saddex maalmood ee tababaran dareeri tababarkaasi way babiyaayey khuburo ku dareerta hay-adda unsos wayna laka baradaay sida lang isticmaalow diyaarado daroonta iyo ana lang adeegsadow in geeda laga abuuro meelo geedoyo ka yaryansi lanku horseeda nabadguurka iyo xaalufka dhirta deegaanka waxaana ku mid a shaqaalo tababarkunku faa'iidaysadayaa sheegay in walbadanyo ku bedeli doonaan dhiniga abuurka geedo koonfur galbeed magacayga waxaa la dhahaa idil muuse technical advisor wasaaradda oo bey-ada iyo duurjoogta koonfur galbeed soomaaliya saddexdan maalin waxaa intuu imaaneynay tababar sida oo dronka droonka loogu loogu beero seed plantation loogu suubiyo faa'iidada ka helnay waxaa waaye markii hore sida oo dron droonka loo isticmaala maanaa garanaynin waxayna naga caawinaysaa meelaha magaalada ka fog oo kaleeto oo aana exas u haysan ama aana aadi karin for security reasons ama waxyaalo kale waxay ahaataba in mataqaanaa anagoo inta joogna aan ka maamuli karno aan u diri karno haddana time yar oo waqti yar a ku kabagaran karno in oo geedo badan lagu abuuro halakoos haddii aad dhehdeed shaqsi ahaan a u aadaya ama u beeraya waxay kugu qaadanaysaa waqti badanaa laga yaabaa inaa ku qaadatid marka waa time new technologygan amaba technologygan cusub ee loo isticmaali doono abuurka dhibaatooyinka soomaaliya because waxaan ognaha soomaaliya climate changiga adduunka ka jirto saameyn badan ee soomaaliya ku yeelatay waxa ugu horeeya soomaalida anaga aan gacanteena ku geysanana waxaa waaye dhirtii oon xaalufinay marka dhirta haddaan xaalufino waxaan u baahannaha inaan dhir cusub abuurno daroontan waxay naga anfici doontaa ayadoo la isticmaalaya daroontan waxay naga anfici doontaa inaan dhir badan beerno meelaha weliba aan la gaari karin meesha qofka lug ku gaari karo amni ahaanna wanaagsan tahay looma baahno daroon caqliga caadiga markuu shaqeeyo laakiin goobaha aan lug lagu gaari karin ama amni ahaan laga baqaayo amaba ay dhib badan tahay in la tago ayaa daroontan la isticmaali doonaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada koonfur galbeed diini cabdinuur maxamed yaang mahadnagay unsos iyo shaqada fayle ayo ku wadan deegaanada koonfur galbeed diyaaradaha daroonka loogu isticmaalayo dhinaca deegaanka iyo isbeddelka cimilada sida aad ka warqabtid deegaanada koonfur galbeed waxay ka mid yihiin waxyaabaha meelaha saameey isbeddelka cimilada marka si looga faa'iidaysto farsamada casriga ah waxaa noo suurtagashay inaan ka soo qayb galno tababarkan saddexda maalmood soconaayay oo ay bixinaysay hay-adda unsos tababarku wuxuu ku saabsanaa qaabkii loo isticmaali lahaa farsamada casriga ah iyadoo la isticmaalayo dayaaradaha daroonka ah dayaaradaha waxaa loo isticmaalaa in meelaha fogfog lagu gaarsiiyo abuur si meelaha nabaad guurka ka dhacay ama dhirta u yaraatay loogu saadaadiyo miro ah geedaha si geedahaas markuu roobku yimaad ay u soo baxaan